barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mida efemyada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha abriilla waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan cashacuud iyo anoo ismaciil xuseen farjan
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mida waraysi aan la yeelannay wiil dhallinyaro ah oo ardayda ka caawiya waxbarashada dugsiyada nolosha mugdigeedu waa aqoon la-aan ama jahli nolosha iftiinkeeduna iyo raaxadeeduna waa aqoon marka waxaan maarata jeclaystay dadkaygu boqolkiiba boqol dad nolosha fahsan oo caalamka ka qayb gala siyaasiyan inay noqdaan iyo dhinac kasta intay noloshooda maareen dhinac kasta hadday noqoto taasaa igu dhiirigelisay sidoo kalena waxaan idiin haynaa dhallinyaro u ololaysa deegaanka iyo sidii looga hortegi lahaa dhir jaridda waxaa ka wanaagsan intaa geed jari lahayd inaad geed abuurtid sababtoo ah geed aad abuuraysid waxaad abuuraysaa nolol cusub waxaad abuuraysaa in dadku ay helaan hawo nadiif ah waxaad abuuraysaa in xooluhu ay helaan wixii ay daaqi lahaayeen bulshaduna ay helaan wixii ay ku manfaco lahaayeen
dhinaca heesahana heese kala duwan ayaan barnaamijka dhallinyarada maanta idinkugu haynaa amataanu go'aye naftu gacal ka mooda amataanu go'aye naftu gacal ka mooda cilayga guurte dhibkan qabo bargaarse waa waa axmed cali cigaal caashay ka hordhoweyn dhegaystayaasha heestaas oo dhammaystiran iyo heese kaleba u haynaa marka horese qodobo ka mida warkii iyo dunida
hay-adda nabad sugidda soomaaliya ee nisa ayaa maanta sheegtay in howlgal ka dhacay deegaanka kaxda ee duleedka magaalada muqdisho xalay lagu qabtay mid ka mid ah horjoogayaasha al-shabaab ee in muddo ahba la doonayey nisa ayaa goor dhoweyd ku sheegtay barteeda twitter-ka in ninkaasi oo lagu magacaabay xasan maxamed xasan fanax lagu qabtay howlgalkaasi oo aan wax dhiba ka soo gaarin ciidamadii fuliyey sida hay-addu sheegtay war dhinaca amniga ah oo ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in ninkaasi ay horay u doonaysay hay-adda nabad sugidda madaxiisana la duldhigay lacag dhan laba kun oo dollar ninkaasi ayaa nisa ay ku eedeysay inuu ku lug lahaa weeraro lagu qaaday ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom
warbixintii ay soo saareen guddidii baadhaysay dhacdadii koob iyo tobanka sebtembar ee sannadkii labada kun iyo kowda waxaa lagu xafiday goob gaar ah oo ammaan ah oo ku taalla dhismaha capital hill ee fadhiisinka u ah baarlamaanka maraykanka qayb ka mid a qoraalkaas oo laga qariyey indhaha dadweynaha waxaa akhriyey oo keliya mas-uuliyiin kooban oo maraykan ah qoraalkaas ayaa lagu calaamadiyey in uu yahay qoraal sir ah mooshinno ay dabada ka riixayaan mudanayaal ka tirsan aqalka hoose ee wakiilada iyo aqalka sare ee senadka iyo xubno ka mida dadkii gacanta ka geystay in warbixinadan la diyaariyo ayaa codsanaya in dadweynaha loo soo bandhigo qaybta sirta ah ee qoraalkaas ee indhaha dadweynaha laga qariyey
mar kale duhur wanaagsan ah meel kastood naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan idaacadda dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada laascaanood laguna magacaabo axmed yuusuf maxamed ayaa ismaaciilow waxa uu ardayda magaaladaasi ka caawiya iskuullada islamarkaana waxbarashada gaar ahaan caruurta ama waalidiinta aan ubadkooda u heli karin in ay u helaan macalimiin guriga wax ugu dhigta oo marka loo soo diro caruurta iskuullada marka casharada lasoo siiyo waxaa loo soo dira casharo kale ay guriga kusoo sameeyaan oo berigii hore caashe waxaan moodi jiray ardayda berigii hore anigu intaan xasuusto dugsiyada hoose iyo dhexe markaan dhigan jiray waxaa isu warwareegi jiray waxay ahayd ardayda oo wax wada akhrisan jiray oo isugu celin jiray marka qofba qofku ka weyn yahay ayuu ugu celin jiray xaafadda haddii waa la isla baran jiray soo ma?
haa haa saas weeye laakiin haddii dhinaca kale waalidku uu heli karo in uu macalin een, guriga wax ku bara oo casharadii la fiiriyo uu heli karana kaba sii fiican oo taasi waa ardayda isbahaysanaysa laakiin haddii waalidkaagu kuu heli karo inuu kuu qoro macalin guriga kaala shaqeeyo casharadii lagu soo diray kaba sii fiican waaba hawl ka sii wanaagsan aad iyo aad marka axmed waxa uu shaqadan ka bilaabay guriga uu ku nool yahay kaas oo ciyaalka ay isu tilmaamaan waxaa kale uu ka caawiyaa dhallinyarada xoogsatada ah wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayuu u waramay axmed yuusuf maxamed oo ka mid ah dhallinyarada magaalada laascanood caan wuxuu ku yahay uu ardayda ka caawiyo iskuullada casharada lagu soo siiyo geese kale axmed oo ah nin dhallinyaro aada u firfircoon ayaa waxa uu had iyo jeer si weyn u caawiya dadka danyartaa gaar ahaan dadka xoogsatada ee ka shaqeeya meheradaha ku yaala magaalada laascanood cabdikariin aad baad u mahadsan tahay saad hadda u aragtid aad soo booqatay soo booqatayba halkan anigu waxaan ka wadaa home teaching markii hore waxaan bilaabay xaafadda aan ku noolaa baan ka bilaabay home teachinga markii dambena xaafadihii kale ayaa isu soo sheegay ardayda iyo baad ka caawisaa casharada si bilaasha bal iga sheekay arrinkaas horta anugu dadkan aan aan caawiyo waa dad inta badan dadka waxbarashadoodu ay maaragtay inay u suurtogeli weyday inay iskuullada tagaan inta badanna muruqmaalka ah oo maaragtay noloshooda maalintii la legdama wakhtiyada maaragtay maalintii ka bannaan ama saacad ha noqote ama laba saacad ha noqoteeba dadkaasna waan caawiyaa haddeena noloshoodii maaragtay wax badan baa iska beddeshay xitaa waxaa jirta kuwo ii yimid oo oo muruqmaal ahaayo oo dee xoogga aan ku maaratay ku shaqaysan jiro aan magacooda iyo maaratay aan waxba qori karinoo haddeena waxay maaratay qaabka ay wax u barteen iyo say maaratay hadday maaratay xisaabta tahay hadday soomaaliga tahay hadday maaratay ingiliishka tahay saddexdaasba isbedel badan baan maaratay bay ka dareemayaan markaad xaafadaha magaalada laascanood oo kale ardayda aad ka caawinaysid in waxbarashada iskuullada laga soo siiyo n waxyaabaha n kugu dhiirigeliyay oo aad si weyn u jeclaysato inaad ka taageerto maxay tahy horta cabdikariin oo saan ognahaybaa haddeer caalamka waxaa waxaa haddee lagu dagaalamo oo dad la isaga dhiciyo qalin bay noqotay maaratay qalin unbaa brograamka haddeer adduunka caalamka siyaasadda uu higsanayo waxa weeye qalin qofku hadduu qalin uusan maaragtay uusan qalin maaratay ku dagaalami karinna nin nolosha ka dhacay weeye marka waxaa maaragtay aniga iga dhiirigeliyay gobolkan aan u dhashay siima degmada laascaanood dadkay dadkaygu dad boqolkiiba boqol jahliga ka madax bannaan waxna qora waxna akhriya inay noqdaan baan brogramkaasaan maaratay igu dhiirigeliyey qofkuna haddii dadkuna haddii jahliga ka baxo nolosha maaratay wuu fahmaa nolosha mugdigeedu waa aqoon la-aan ama jahli nolosha iftiinkeeduna iyo raaxadeeduna waa aqoon marka waxaan maaratay jeclaystay dadkaygu boqolkiiba boqol dad nolosha fahsan oo caalamka ka qayb gala siyaasiyan inay noqdaan iyo dhinac kasta haday noloshooda maareen dhinac kasta hadday noqoto taasaa igu dhiirigelisay bal ciyaallada aad u tagtid iyo xaafadaha iyo sheekooyinka aadka u xiisaha laydin dhex maraa maxay yihiin ciyaalku inta badan waxaa weeye tusaale ahaan makhribadiioo kale duhurkiioo kale ciyaalku iskuullada cashirka marka loo soo dhigo waxaa laga yaabaa haddii qof maaragta cashirkaa ku celceliya oo maaragtay oo cashirkaa ku dhiirigeliya buuggiina la soo baxa maanta maxaa laydiin soo dhigay haddaan lagu oran dee iyakuna ma xusuustaan ciyaalkuna markii ay birimeriga yihiin in maaragtay la dhiirigeliyo buugga la xusuusiyo cashirka maaragtay la waxeeyo oo maaragtay lagu celceliyo bay muhiimadu tahay inta badan waalidkuna haddeer dee waalid fara ku tirisa baa jira oo waalid ee maaragtay ardada cashiradooda eega inta badan kuwa kalena waxay inta badan waxay waxa u kalifi waayeyna waa noloshooda maalmoodkoodii bay raadiyaan marka waxay igu kaliftay inta badan ciyaalku iyagaaba haddeer markaan ugu tago xaafadaha iyagaaba intaa maaragtay aanay dhaafin oo noo yeedho ma noo imawo iyagaa boqolkiiba boqol ciyaalkuna way maarata way isgaarsiiyaan oo midba kii maalin habeen ii yimaada mid kale soo kaxeeya ka kale habeenka yimaadana mid kale soo kaxeeya iyagaaba gacanta isa soo qabta oo brogramka ciyaalku maaragtay dhalinyar ardada yaryar ciyaalka ah cid ka taageertay awalba la-aayeen haddeerna iyagaaba haddeerna igaga mooraan macanoo si fiican baan maaragtay brogramkoodu socdaa jiraan waxyaabo idin dhex mara waalidka oo kale marka aada u tagtid way jirtaa hari markaan u tago waxay dhahaan waxaan rabnay inaan brogramka inaan macalin hope teachin u samayno inaanu qabno haddana waxaa jirta bay tiri beriiskii nolol maalmeedkii ayaanu maaragtay aan la rafanaa waxaa aroortii marka aan tago aan ciyaalka iskuol u diro aan malcaamad u diro waxay cuni lahaayeen iyo nolol maalmeedkoodii iyo wixii fiiga lagaga bixin lahaa baa maalintii oo dhan soo xamaalaa maqribkii markaan imaadana dee anoo daalan oo maaragtay oo daalan baan guriga ku dhacaa bay tiri qof kasta oo mar kastana waxaan go-aan ku gaadhaa aroortii markaa kacana inaan macalin u keeno maaragtay aan guriga ka caawiyo haddana arrintaa waxaad waalidku inta badan waxay ugu dhaheen waxaad moodaa inaan niyaddeeda ay ku jirtay la tulkadan loo soo diray baata
aad buu mahadsan yahay axmed yuusuf maxamed oo ah wiil dhallinyaro ah oo ardayda ka caawiya dhinaca waxbarashada wuxuu u waramayey wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol dhinaca iyo magaalada muqdisho haddaanu kacnoona dhalinyaro ku nool muqdisho ayaa ku dhawaaqay urur ka shaqeeya deegaanka iyo sidii looga ilaalin lahaa jaridda dhirta iyo ka ilaalinta bacaha ururkan ayaa lagu magacaabaa ururka ilaalinta deegaanka waxaana sameeyey dhalinyaro kasoo baxday jaamacadaha gudoomiyaha ururkaas oo lagu magacaabo yuusuf nuur faarax ayaa u waramay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle Een, waxyaabaha nugu kalifay inaan aasaasno ama aan u istaagno waxay tahay maadaama soomaaliya aynan ka jirin ururo iyo hay-ado u ololeeya xuquuqda deegaanka ayaa nugu kaliftay inaan u istaagno inaan abuurno hay-addaani ayna ka shaqayso guud ahaan waddanka soomaaliya marka maxaad qabanaysaa yunis waxaan qabanayna ugu weyn waxay tahay sidii bulshada soomaaliyeed loogu wacyigelin lahaa jaridda dhirta sidii loo yarayn lahaa qiiqa faraha badan ay sii daynayaan gawaarida iyo warshadaha iyo sidii magaalada muqdisho looga yarayn lahaa bacaha faraha badan taasoo dhibaato ku ah deegaanka guud ahaan dalka soomaaliya oo dhan waxaan aragnaa in geedaha magaalada muqdisho markaad dhex maraysid iyo markaaad ka baxdidba oad u baxdid magaalooyinka u dhow dhow waxaad arkaysaa geedihii iyo bacyihii inta ku dhegdhegeen calaam- caleemihii geedaha ay qalaleen taasi oo dhibaato ku ah deegaanka waxaa imaan kara mar haddii geedihii ay qalalaan in xoolihii ay waayaan waxay cunaan dadkiina ay waayaan meele ay harsadaan taasina ay keento in geedihii uu qalalo kadibna bulshada ay ka dhigtaan inay u jartaan dhuxul ahaan kadibna ay dhacdo wax la yidhaahdo abaaro iyo inay meeshaasi ay ka dilaacaan dabaylo fara badan taasoo keeni karta in abaarana ay ka dilaacaan haddii ay dadka waayaan waxa ay ku harsadaan xooluhuna ay waayaan waxay harsadaan xooluhuna ay waayaan waxay cunaan waxaa imaanaya halkaas inay ka dhalato abaaro waxaana sababteeda leh bulshada soomaaliyeed oo aanan fahamsanayn bulshada soomaaliyeed muqdisho kale ee waxaa ku badan bacaha markan ka soo qaado dadku bacuhu aad baa wadooyinka loo- waa lagu arkaa marka seed rabtaan inaad uga wacyigelisaan greenwatch trust ahaan anaga waxaa noo degan qorshooyin fara badan waxaan maalmaha soo socda insha allah bilaabi doonaa olole ku aadan sidii magaalada muqdisho looga yareyn lahaa bacaha kuwaasoo dhibaato fara badan ku ah bacahu waxaad aragnaa markii aad magaalada dhex maraysid in caanihii lagu shubanayo caanahuna bacdu waa plastic markii caanihii kulaa lagu shubo waxaa laga yaabaa in kiimikadii ku jirta ay isbedesho caanihii qofkii cabay uu dhibaato u keeno oo uu ku jirrado marka annaga ka greenwatch trust ahaan waxaan maalmaha soo socda bilaabi doonaa ololo ka dhan ah sidii loo yarayn lahaa ama loo joojin lahaa bacahaasi blastikada ah ee dhibaatada ku haya deegaanka
waan gartay Ee, waxaad tidhahdeen dhirta la jarayo dhallinyaro shaqa la-aanaa ka shaqaysata meelaha qaarna aad baa looga jara haba ugu badnaadaan jubbooyinka iyo shabeellada hoose meelo ka mid ah Ee, seed rabtaan inaad dhallinyaradaas ugu sheegtaan inay joojiyaan iyagoo shaqa la-aan ah Een, cabdiqaadir tusaale hadda markaan kaaga soo qaado haddii maanta geed la jaro waxaa laga yaaba cabdiqaadir adi ahaantaada markaad gurigaada ka baxdid ama shaqada aad ka imaatid wax uga horeeyo markaad kuulaad aa harsanayso inay tahay geed geedku waa noolaha aadamaha waxa ugu muhiimsan noloshiisa sababtoo ah geedkaasi waxaa daaqo xoolaha xooluhuna waxay manfaco waxaa ka hela bulshada soomaaliyeed iyo shacabka taasi waa sababta aan ugu istaagnay in bay-ada iyo deegaanka la badbaadiyo waxaa ka wanaagsan intaa geed jari lahayd inaad geed abuurtid sababtoo ah geed aad abuuraysid waxaad abuuraysaa nolol cusub waxaad abuuraysaa in dadku ay helaan hawo nadiif ah waxaad abuuraysaa in xooluhu ay helaan wixii ay daaqi lahaayeen bulshaduna ay helaan wixii ay ku manfaco lahaayeen annaga hadda qorshaheenna kuma jiro manihin shirkad u istaagaysa inay gaas waddanka keento sidii loo isticmaali lahaa laakiin annaga qorshaheenna wuxuu yahay sidii loo hakin lahaa jaridda dhirta iyo sidii loo yarayn lahaa waxyaabaha faraha badan ee dhibaatada ku ah deegaanka haddii ay ahaan lahayd in geedihii la jaro haddii ay ahaan lahayd in magaalada muqdisho haatan nabadeedu ay soo noqonayso dhexdeedane laga sameynayo warshado een, taasi oo sii badinaya isbeddelka cimilada kuleelka faraha badan ee magaalada waxaasi oo dhan waxaa sabab u ah isbeddelka cimilada oo adduunku sii kullaanayo iyo warshadaha oo kusoo badanaya magaalada muqdisho sidoo kale waxaa aad ugu soo badanaya magaalada muqdisho gawaarida ay isticmaalayaan dadka carbon dioxide-kaasi ay sii daynayaan een, waxay caqabad ku yihiin bulshada sababtoo ah bulshadu waxay ku neefsanaysaa hawo wasaqaysan markii geed la jaray hawadiina la wasaqooday waxaa imaan kara in cudurro fara badan meeshaasi ay ka dhashaan laakiin mar haddii geedihii aanan la jarin la yareeyane gawaarida faraha badan qiiqa ay sii daynayaan iyo warshadaha waxaa imaan kara in bulshadu halkaasi ay ku hesho deegaan nadiif ah iyo hawo nadiif ah kaasi wuxuu ahaa yonis eh, nuur faarax oo ah guddoomiye u ah urur dhaqdhaqaaqa ilaalinta deegaanka wuxuu u waramayey cabdiqaadir maxamed cabdulle weliyaha v o a muqdisho caasha dhinacii heesaan soo gaarnay heese Aad iyo kala duwanaan u haynaa dhegaystayaasha eh, codkaasi dhegaystayaasha dhagahooda markii baanu kusii dayna waa garab qaado jacayl yahow codka macaan ee axmaal cigaalan ku dhagaysano
angameydaayo gardadu hay xidhide iga siib gantalaha garqaadow jacaylyaho garqaadow jacaylyaho angameydaayo gardadu hay xidhide iga siib gantalaha amataan go'aye naftu gacal ka mooda amataan go'aye naftu gacal ka mooda cilayga guurkee dhibkan qabo bargaartee amataan go'aye naftu gacal ka mooda cilayga guurtee dhibkan qabo bargaartee garqaadow jacaylyaho garqaadow jacaylyaho guryahayga dhiigano guudkahayga raarino ciilkahaygu gaaxinin garqaadow jacaylyaho garqaadow jacaylyaho gurihayga dhiigano guudkahayga raarino ciilkahaygu gaaxinin amataan u geystee aan gudayn nabaalka amataan u geystee aan gudayn nabaalka igu haadinaysee dhibkan qabo bargaarsee amataanu geystee aan gudayn nabaalka amataanu geystee aan gudayn nabaalka igu haadinaysee dhibkan qabo bargaarsee garqaado jacalyo garqaado jacalyo geylaaga hayaamiyo geri go'an salkeediyo gabahiira haydhigin garqaado jacalyo garqaado jacalyo geylaaga hayaamiyo geri go'an salkeediyo gabahiira haydhigin amataan garawshiyo gargaraanka sugaya amataan garawshiyo gargaaraanka sugaya damagala ay tagteen dhibkaan qabo bargaarse layskama heesaan maqli jiray cigaal wuu heesay dhegeystayaal badanna maxaa tidhi geyi laga hayaa geya miyo laga hayaamiye gabaa wuxuu yidhi garqaado jacayl yahow haye wuxuu yidhi geya laga hayaamiyo geeri go-an salkeediiyo gabaahiir hay dhigin waa saddex saddexduba waxay ka hadlayaan meelaan cidi waa joogin saddex kale ashhaadatay ha laakiin midba midbay ka daranta midba mid bay kasii daran tahay marka abwaanka sa- intaa isu geeyey gacbaan u taagay axmed cali cigaal codkiisa macaan intaasaanu ku dhaafno markana waa axmed cali sheekh iyo xubintii cayaaraha
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaawno horyaalka brimier liiga dalka ingiriiska kooxda leicester city ayaa waxay ku sii siqaysaa hanashada horyaalkaasi kadib markii ay guul ka gaartay kulan ay shalay la ciyaartay kooxda swansea city naadiga leicester city ayaa waxa ay kooxda swansea kaga adkaatay afar gool iyo waxba waxaa iminka ay siddeed dhibcood ka horaysa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee tottenham hotspur oo caawa la ciyaaraysa naadiga west bromwich albion horyaalka ingiriiskana waxaa ka haray oo keliya saddex kulan ciyaar kale oo dhacdana kooxda arsenaal ayaa waxa ay u safartay naadiga sunderland waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah macalinka kooxda arsenaal arsen finger ayaa waxa uu kadib ciyaartaasi sheegay in uu ka walaacsan yahay in kooxdiisa ay seegto inay ku dhammaysato ugu yaraan kaalinta afraad ee horyaalka brimier liiga dalka ingiriiska naadiga arsenaal oo iminka kaalinta afraad ku jirta ayaa waxa ay shan dhibcood ka horraysa kooxda manchester united waxaana ay ku dhibco tahay kooxda man city oo kaalinta saddexaad ku jirta labadooduna waxaa u harsan kulan la filayo inuu noqdo kulan muhiim u ah oo soo bixitaanka kaalinta afraad iyo ka qaybgalka koobka horyaalada qaaradda yurub ee xagaaga soo socda dhinaca kalena ciyaar ka tirsaneed f a kaabka dalka ingiriiska ayaa dhacday kooxda crystal bales ayaa waxa ay laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga watford waxaana sidaasi ay ugu gudubtay ciyaarta kama dambaysta ee koobkani oo ay kula ciyaari doonto kooxda manchester united horyaalka la liigaha dalka sbainna ciyaaro ka tirsan ayaa dhacay kooxda labante oo marsigelisa naadiga atletico bilbao wax ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah sevilla waxay laba gool kaga adkaatay kooxda real batis oon waxba dhalin gatava iyo valencia oo kulmana wax ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah villarreal oo la ciyaartay naadiga real sociedadna waxay ku heshiiyeen inaysan wax goola iska dhalin ciyaartoodiina waxay ku dhammaatay eber iyo eber dhinaca wararka ciyaarahana weeryahanka kooxda leicester city riyaad mehres ayaa loo magacaabay ciyaaryahanka sanadka ee horyaalka premier liiga dalka ingiriiska jirkani u dhashay dalka algeria ayaa waxa uu kaalin weyn ku leeyahay kooxda leicester city oo qarka u saaran inay hananto horyaalka premier liiga dalka ingiriiska waxa uu dhaliyey toddobiyo toban gool isaga oo sidoo kalena caawimaad ka geystay dhalinta kow iyo toban gool oo kale kadib soddon iyo saddex kulan oo ka tirsan horyaalka premier liiga dalka ingiriiska oo uu saftay dhinaca kalena ciyaaryahanka da'da yar ee kooxda tottenham dale ali ayaa loo magacaabay ciyaaryahanka da'da yar ee sanadka ee horyaalka premier liiga dalka ingiriiska ciyaaryahankani ayaa waxa uu dhaliyey toban gool isagoo caawimaad ka geysta dhalinta sagaal gool oo kale ciyaaryahan dale ali ayaa waxa uu abaalmarintani kaga adkaaday oo la loolamayay harry kane jack badland philip cotinho romalo lukaku iyo ros barkley ugu dambayntiina amiir u dhashay dalka maleysiya oo lagu magacaabo tunku ismaaciil sultaan ibraahim ayaa waxa uu yahay ninka iminka ugu horreeya loolanka loogu jiro iibsashada kooxda ac milan ee dalka talyaaniga wadaxaajoodyo ayaa hore waxay ugu socdeen kooxdaasi iyo koox ka dhisan dalka shiinaha oo uu hogaaminayo maalqabeen lagu magacaabo rabin lee hase yeeshee waxaa soo wajahay caqabado xoogan iminka ayaa waxaa amiirkani reer maleysiya uu sheegayaa in isaga uu yahay ninka doonaya in uu iibsado kooxda ac milan war qoraal ah oo uu ku daabacay wargees ka soo baxa dalka singabur oo lagu magacaabo the straight times ayaa waxa uu ku sheegay inuu qorsheynayo inuu iibsado kooxda milan oo ay tahay koox uu aad u jecel yahay islamarkaana weligii uu doonayey in uu iibsado xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh cashay markii dhowd waxaan soo qabanay axmed cali She- ee, ee, waxaan soo qabanay axmed cali cigaal ha heestiisii aad ku macaanayd ha tanna waxaan noo soo qabanayaa xasan saleebaan dhuxul laab saalax isagoo erey samaynayeen maqle isagoo heesaaya isagoo heesaaya heesta dal shisheeye waa dal shisheeye dal shisheeye marka ma ammaanaya misuu ka qaylinaya balan dhegaysanno
Kuheshiyatoohe, wahey diradiraala
heestaas uu ku luuqaynayo xasan saleebaan dhuxul ee dal shisheeye waxay gebagabo u tahay idaacaddayda duhurnimo caashe cudyan oo ismaaciil xuseen farjare ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intayn idaacadda afarta ka kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.